wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay doorka ay haweenka soomaaliyeed ka qaadan karaan nabadgelyada iyo amniga kulankan oo socday muddo saddex cishaha ayaa waxaa ka qayb galay ururada haweenka gobolka banaadir iyadoo inta uu socday looga hadlay doorka ay ka qaadan karaan haweenka amniga iyo nabadda qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka qayb qaatay ayaa ka waramay muhiimadda kulanka iyo doorka ay ka qaadan karaan amniga iyo nabadda marka nabaddii amniga markii laga hadlaayo horta dumarka number one inay helaan waxa ugu muhiimsan waa equal participation inay loo wada participation inay dumarka markasta ee equal ee ka jirto midda kaleeto conflict resolutionka xalinta khilaafaadka xalinta khilaafaadka markii la dhahay sida maamooyinkeen hore u sheegeen ayakaa badanaa focuska saaraan dhacdooyinka markuu dhaco ka shaqeeyo marka dumarka nabad iyo amni markasta way ka shaqeeyaan beace building oo kaleeto gabdhaha yaryar oo kale traynino inay siiyeen had degmooyinka ayagana gabdhaha yaryar waxaa kula tali lahaa anigana qeybaha kaa nabad iyo amniga u istaagno in la helo heer qaran oo nabad iyo amni ah sideedana min ilaa wadankeena oo dowladii weyneed oo maxamed siyaad bara alla naxariiste kadib waxaa waaye lafdhabar waxaa ka ah haweenka soomaaliyeed ilaa intaan lasoo daalaadhaceyna waxaan filayaa haddaysan jiri lahayn haween soomaaliyeed oo dhabarka u xirta from that time till now heerka aan joogno inaan kasii hooseyn lahayn n haweenka inaan laga maarminaa loo arkay qeybna ka noqon karaan amniga weyne ka yihiin tan gurigeeda joogta keliya sida haddaa hore u sheegaba ka ah haddaadan banaanka usoo bixin oo aa gurigaada joogtid adoonan maxay tahay dowladna u shaqeynin hay-adna aadan u shaqeynin keliya haddaa wiilkii gabadha gurigaada kasoo baxaaya akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda aa hagaajisid waxaa ka qeyb qaadata amniga sababtoo ah sidaan ognahay qof ayaa waxaa leeyahay qofkan guri ayuu kasoo baxa marka guri walba qof kasoo baxaya hadduu tarbiyad wanaagsan iyo aqoon cilmi ku dhisan yahay oo caruurta iskuulka la geeyo dugsi qur-aanka la geeyo maxay tahay la ogaado meesha ay marayaan waxa ay qabtaan lala sheekaysto waxaad ka waxaad dhistay amniga waxaadna ka mid noqotay dhisayaasha amniga haddii aadan war u hayn oo aad dhaqaalo raadisay saaka saa u baxda caawa aad soo hoyatay jaanisna aadan u helin wiilkaadii marmar ama gabadhaadii laga yaabo markaa shaqada ka timaado adoo daalan in wiilkaada ama gabadhaadiiba guriga ay ka maqan yihiin aad seexato maxay ahayto subaxina igu hurda aada dhaqaaqdo markaas war kama hejid gurigaada waxaa laga yaabaaba abnidarada wadanka jirtan inay qeyb ka yihiin caruurta gurigaada joogto adna aada nabad dhiska ku mashquulsan tahay ama aad dhaqaali raadintooda ku mashquulsan tahay marka gurigeena aan ka bilaawno qof walba caruurtiisa meesha sal dhiganaya waxa ay qabtaan waxa ay sameeyaan iyo inaan dhisna akhlaaqdooda iyo maadigooda diiniga cilmiga maadiga iyo diiniga inaan ka dhisno markaas waxaan ka qayb qaadanay sugidda amnigan waa meesha ugu yar ee haweenka guri joogtada ah ee maxay ahtay ka difaaci karta wadanka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay waday kulamo kor loogu qaadayo tayada haweenka soomaaliyeed iyo sidii ay kaalin ugu qaadan lahaayeen amniga iyo nabadgelyada soomaaliya